waxaan kaloo halkan runtii aad iyo aada uga tiiraanyeysanaa dhibaato ka dhacaysa xagga balanbal agtiisa deegaamada u dhow oo dhibaato laga sheegahayo oo dhimasho iyo dhaawac ay suurtagal tahay inay ka dhacday waxaan leenahay dagaalkaas iyo dhibkaas in la joojiyaan ku baaqaynaa waayo dagaal hadda wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho midda kaleeta dad ahala oo walaalaa oo qaraabaa oo haddana dhan walbaba ee dhiig iyo dhaqanba wadaaga inay dhiiggooda daadiyaan waa aad iyo aad wax aad u sii xun weeye marka taasna baaq aad iyo aad u jeedinaynaa inay joojiyaan waantoomaan wax soo noqnoqda weeye inaysan mar damba soo noqon odayaalka culimaa udiinka dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay arrimahaas u qumaan oo u istaagaan ka maamul ahaanna insha allahu alkariim horena waa ugu istaagna haddana waa u istaagaynaa aad iyo aadaadna umahadsan